dhowr meelood oo ka mid a goobaha ay booliisku u yaqaaniin goobaha nugul ee magaalada maalmo ee koonfurta sweden ayaa la daalaadhacaya codaynta oo ay aada ugu hooseeyaan iyadoo tusaale ahaan hermod stol aanay xitaa dadku kala bar codaynin doorashadii hore degmada hermodsdol gulviksbori ayaa noqotay meesha ugu hooseysay dhammaanba goobaha doorasho ee dalkan sweden iyadoo afartan iyo sideed boqolkiiba oo qorihi ay halkaa ka codeeyeen doorashadii baarlamaaniga ahayd ee hore halka tusaale ahaan limham oo dhowr kilomitir uuna jirta ay dadka codaynta u dareeray gaarayeen in ka badan sagaashan boqolkiiba sardaasht moxamed jaasim wuxuu ku dhashay isla magaalada maalmo yeelkeeda abidkii kama codaynin doorashooyinka siyaasadeed ee dalkan sweden isagoo taa ku micneeya kalsoonidii oo ka luntay xisbi kasta iyo midab kasta oo uu isu yeelo siyaasigu waxaa ugu wacan dadku dee maba aaminsana siyaasiyiinta tobanka goob codayneed ee ugu hooseysa dalkan sweden afar ka mid ihi waxay ku yaalaan magaalada maalmo oo guud ahaan ka hoos martay siddeetan boqolkiiba taasoo ka dhigan inay tahay magaalada ugu hooseysa dhanka codaynta marka la eego magaalooyinka waaweyn ee dalkan sweden alaana saalax cabdalla waxay hor taagan tahay dukaan cunooyinka laga iibsado waxaanay la shaqaysaa jamciyad la yidhaahdo zigzag iyadoo dadka u qaybinaysa waraaqo ay ku qoran yihiin xogo kooban oo tafaasiil ka bixinaya afkaaraha axsaabta iyo hanaanka doorashooyinka dalkan sweden si ay dadka ugu dhiiriso inay codaynta ka qayb qaataan meelaha nugul dadku waa inay dadaalaan laga yaabee inaad dalkaaga ka fikirayso balse waxay la tahay inuu qofku dadaal ka muujiyo dalka uu ku nool yahay inta iska fadhiisatid ma sugi kartid inay wax kastaha iska dhacaan hermodsdol waa degmo uu booliiska sweden u yaqaano meel nugul ama baylaha marka la eego saamaynta ay ku leeyihiin kooxaha fuliya dembiyada abaabulan waxaana labadii sannadood ee lasoo dhaafay oo qura halkaasi lagu dilay afar qof oo kala duwan maxamed xaaji radio sweden